mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in dadkii laga soo barakiciyey magaalada laascaanood ay u asteeyeen dhulbeereed loogu deeqo si ay u tabcadaan boqolaal qoys oo dhowaan dib ugu noqday magaalada baydhabo ayaa wasiirka beeraha ee maamulkaasi uu sheegay inay u sameynayaan dadkaasi dib u dejin ay qayb ka tahay helitaanka dhulbeereed sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh oo nooga soo diray magaalada baydhaba
beeralayda gobolka baay ayaa uga qayb qaatay xuska maalinta cunnada adduunka oo maalnimadii shalay ku beegnayd qudaar iyo raashin kala duwan oo dalagyada dalka ka baxa ah taasoo ay ugu deeqeen dadkii dhowaan laga soo barakiciyey magaalada laascanood ee gobolka sool mid ka mida beeralayda gobolka baay ayaa sheegay xuska munaasabaddan inay ugu talagaleen sidii barakacayaasha laascanood looga caawin lahaa inay helaan gargaar cunno gaar ahaan cuntooyinka dalka ka baxa geeka munaasabadii wiinaytay oo maalinta raashinka adduunka tomilita oktoobar lagobadaay geeku maadaama un hornaan gobsada jarni oo qaab kalen gobada jarni geeka maylarais wali go'aansanayha wasaaradda beero iyo beeralayta iyadoo iskaashadaayan anti dadkii oo laas aana insha allah ku musaafiri oo gobolka roogan anti walaay raashin unahayna galey i misgi i digir i qudaar anshaangna oo maylaraays ka wareejina ya go'aanta yaxqaadani geeka saas aawadeeya munaasabadii anta ka qobadahay wasiirka beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mustaf iidow ayaa isna sheegay qarashka xafladda munaasabadda maalinta cunnada adduunka loogu talagalay inay u wareejiyeen in lagu caawiyo dadka laascaanood laga soo barakiciyey iyo in lagu dhiirigeliyo dadka laascaanood ka soo barakacay dhulkooda inay tacbadaan oo ay beeraha farshaan halkii ay barakac noqon lahaayeen si abaabulay oo ugu horreeya wasiirkii wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta malaaqdeerow iskaashatooyinka dhammaan ka soo qaybgalayaasha runtii salaan kadib waxaan rabaa maanta waxay ku beegan tahay maalinta cuntada adduunka oanka oktoobar oo adduunka daafeeda dhan laga xusaayo annaga waxaan ka mid nahay dadka xusa sanad walbo sanadkan waxay ugu duwan tahay awal waa xafladayn jirnay waa khudbado iyo kelmado tiro badan la jeedin jiray maadaama adduunyada maalintan waxa loo sameeyey ay ahayd in la dhiirigeliyo wax soo saarka lagana baxo baahida oo runtii maalintan waxaa xusid mudan in lagu dhawaaqay tii oo hay-adda cuntada adduunka ay u asteysay in laga dhiga maalinta cuntada adduunka baahidii tii la gartay ilaa hadda way taagan tahay marka ka wasaarad beer ahaan waxaan garaysanna runtii dadkii walaalaheena ahaa ee masaakiinta ahaa ee ka yimid deegaanadoodii oo aysan xabad soo barakicinin oo aan la dhihi karin qaxwooti waaye ee iyagoo shaqaysanaayo oo adduunyadooda haysta lasoo raacdiye lasoo barakiciyo lasoo raafay oo runtii aan aad uga xunnahay masajkaasna hore loo gudbiyey inaan la soo gaarno wax allaal wixii aan ugu talagalnay ka wasaarad beer ahaan annagoo kaashanayno iskaashatooyinka ka jira gobolka baay oo si gaar runtii aan ugu mahad celinaayo waxaana uga faa'idaysanaynaa fursaddan maadaama ay tahay maalinta cuntada adduunka dadka walaalaheena ah ee ka soo laabtay deegaanada laascaanoodna ay ku soo laabteen deegaanadoodii dhulkana uu yahay dhulbeereed oo runtii aad uu qani ugu ah wax soo saarka annaguna aan keennay wixii dhulka ka baxay oo baahida loogu bixi karo waxa keliya macnaa gallayda hadday tahay hadday digirti tahay hadday masigadi tahay khudaarti kala duwaneed oo ka baxay deegaanka ay ka soo jeedaan oo shalay ay ka tageen marka waxaan runtii rabnaa inaan mar walbo waxaan aad ugu mahad celinaa sidoo kale cabdinuur oo ballan qaaday inay ugu deeqayaan dhul laba boqol oo hektar ah wasaaradduna sidoo kale waxay ballan qaadaysaa dadkaas labada boqoloo hektar loogu deeqay siday gacan ugu geysan lahayd inay wax beertaan ee soo kabsadaan dhibaatooyinkii ka soo gaaray marka hore dhibay u baxeen dhibkii ay u baxeen markay ka soo kabsan lahayna dibaa loo soo celiyey marka waxaan rajaynaya inaan dejin doonno beeraley noqon doonaan aysan ku biiri doonin kaamamka aysan ku biiri doonin kaarar inay qaataan aysan ku biiri doonin in magaalada booshash laga samaysto annagu ka wasaarad beera ahaan annagoo kaashanayna hay-adaha dowladda ay qusayso iyo dhammaan hay-adaha ka hortaga xaaladaha degdega ah in dadkan in noqdaan dad beeraley ah oo ka qayb qaata cunto in la helo oo ka qayb qaata wax soo saarka oo deegaankooda si xorriyad leh ugu noolaada maalinta cuntada adduunka annaga waxaan ku weynaynaynaa maanta sida loogu talagalay oo saxday ahayd shalay waxaa sababtay baahi waxaana lagu dhiirigelinaya in laga baxo baahida si dhulka loo beerto marka si la mid ah masajkeena annaga wuxuu yahay maanta in dadka deegaanka koonfur galbeed oo dhul qani ah haystaan inay dhulkooda ku kalsoonaadaan inay maamulkooda ku kalsoonaadaan inay tacbashadooda iyo gacmahooda ku kalsoonaadaan ee ilaahay tala saartaan annaguna waxaan ka qayb qaadanaynaa ka maamul ahaan haddaan annagoo iskaashanayna sida ay u heli lahayn wax walba fasility ah oo dawlad laga rabay beer waa naqaanaa dhibka ay leedahay qof dhulkiisi meeshuu deganaa ka soo barakacay dukaankiisii bakhaarkiisii gurigiisii ka soo tagay xilliga oo ku soo kabsan karo waa ognahay waxaa farxad noo ah nala jooga asagana wasiirka qorsheynta oo guddigii madaxweynaha magacaabana qayb ka ah oo kaalin muuqata ku lahayo howlaha socda runtii isagana waxaan rajaynaynaa inuu masajkiisa ku darsan doono farxad weynay noo tahay inaan walaalaheenna kala qayb qaadanno dhibka aan u nimaado meeshay joogeen aan soo gaarsiino wax allaala wixii ay ugu talagashay wasaaradda beeraha iskaashatooyinkii oo runtii inu sii ballan qaada inay dhul sii doonaan marka aadaa u mahadsantihiin annaga maalinteena waxaan ku weyneynaynaa dadkeena inaan la qaadanno inaan gaarsiino wixii loogu talagalay inaan ku dhiirigelin inay wax beertaan hay-adaha caalamka ee ka shaqeeya cuntadana waxaa ugu baaqaynaa fariin u diraynaa halkan dadkan intii ay isaga filnaanayaan in lagu kaalmeeyo inay helaan agabkii ay u baahnaayeen ee beertooda ku falan lahaayeen ee cunto ku soo saaran lahaayeen ee dad deggan oo meel deggan ku noqon lahaayeen dhinaca kale ilaa afar neef oo geel ah ayaa barakacyaasha laascanood waxaa ugu deeqay mukhtaar cali oo ah ciyaaryahan soomaaliyeed oo ka ciyaara dalka sacuudiga mukhtaar cali oo uu wakiil u ahaa salaad maxamed mukhtaar salaad jeeri ayaa guddiga gurmadka dadka laascanood ka soo barakacay ku wareejiyey xoolaha nool ee geela mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo